ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku fuliyey aadan sheekh cabdi sheekh xuseen oo ay maxkamadi ku heshay inuu ka dambeeyey dilka weriye xasan yuusuf absugay oo sannadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho wakhti yar kadib toogashadaasi ay ciidamadu maanta fuliyeen waxaa dhinaca kalena magaalada muqdisho lagu dilay axmed shariif xuseen oo ka mid a farsamayaqaanada raadiyo muqdisho oo la sheegayo in niman hubaysan ay ku dileen meel u dhow gurigiisa waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay siddeeddii subaxnimo dil toogasho ah ku fulisay nin ku eedaysnaa inuu dilay weriye xasan yuusuf absuge oo ka tirsanaa bahda saxaafadda ee ka howlgasha magaalada muqdisho falka dilka ayaa ka dhacay fagaaraha dugsiga sare ee booliska waxaana halkaasi qaybaha kala duwan ee warbaahinta kula hadlay afhayeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida cabdulaahi maxamed muuse kayse oo sheegay in ninka la toogtay uu yahay gacankudhiiglihii dhabta ahaa ee ka dambeeyey dilkii weriye xasan yuusuf absuge toddobiiyo tobanka bishii sideedaad laba kun iyo saddex iyo tobanka maanta iskool bulsho waxaad arkaysaa in lagu fuliyey xukunka ay maxkamadda ciidamada darajada koowaad iyo maxkamadda ciidamada darajada sare ay gaartay taarikhdu markay ahayd kow iyo labaatanka bishii sagaalaad laba kun iyo laba iyo tobankii eedeysanaha gacabudhiglaha ah ee shabaabka ahaa ee aad arkaysa in halkaa maanta lagu toogto ee magaciisa layidhaahdo aadan sheekh cabdi xogayaha maamulka gobolka banaadir cabdikaafe hilowli cismaan oo ka hadlay fagaaraha dugsiga sare ee booliska toogashada kadib ayaa qeexay in maanta markii ugu horreysay muqdisho lagu toogtay nin ka soo jeeda ururka al-shabaab waxaan rabaa halkaa inaan ka xadlaya maanta muqdisho waa ninkii koowaad ee shabaab ee lagu dilay waxaan rabnaa in shabaab la toogtoo la dilo shabaab waa la dili waayey maantay ugu horraysaa shabaab la dilay dhanka kale waxaa saakay magaalada muqdisho lagu dilay allah u naxariistee farsamayaqaan axmed shariif xuseen oo ka howlgeli jiray idaacadda raadiyo muqdisho ee ku hadasha afka dowladda federaalk soomaaliya waxaana dilka marxuumka iyo qaabka uu dhacayba saxaafadda uga warbixiyey agaasimaha warbaahinta dowladda cabdiraxmaan yuusuf alcadaala allah unaxariisto waxaa saakay geeriyooday oo magaalada muqdisho lagu dilay axmed shariif xuseen injineerkii ahaa madaxa farsamada guud ee raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka kooxa hubaysana ku dilay gurigiisa banaankiisa saaka waa berigii hore isagoo dhaawac culus qabaa la qaaday laakiin nasiib daro intaan cusbitaalka la geenaya dhintay dilka farsamayaqaan axmed shariif xuseen oo ka tirsanaa bahda warbaahinta ee magaalada muqdisho ayaa imanaya xilli maanta muqdisho lagu toogtay ninkii ugu horreeyey ee ku eedaysnaa inuu weriyo dilay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba ururada warbaahinta soomaaliya ayaa cambaareeyey dilka axmed shariif xuseen oo ka mid ahaa farsamayaqaanada idaacadda ku hadasha afka dowladda ee reediyo muqdisho waxaana sidoo kale ay soo dhoweeyeen xukunka toogashada ah ee lagu fuliyey ninka ka dambeeyey dilkii weriye xasan yuusuf absuge oo sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho sahre cabdi axmed oo joogta washington ayaa khadka taleefonka kula xiriirtay maxamed ibraahim oo loo yaqaano bakistan oo ka mid ah saraakiisha ururka suxufiyiinta qaranka ee nusoj ugu horreyntiina waxa ay weydiisay sida uu arko dilka maanta lagu fuliyey qofkii ugu horreeyey ee geysta dil weriye
waa mahadsantahay zahro runaantii ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed arrintaas ay qaaday dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan maxkamadda milatariga ay qaaday waxaan u aragnaa inay tahay tallaabo iyo dadiilo leh isla markaasna muujinaysa in maaragtay cadaalad loo heli karo saxafiyiintii soomaaliyeed ee maaragtay gacmaha ka gardarnaa ku baxay tanina waxay muujinaysaa in maaragtay ay bilow u tahay in cadaaladii loo maaragtay saxafiyiintii gacmaha ka gardaran ay dileen cadaalad loo heli doono waayahay wariyaal fara badan baa lagu dilay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho haddii aynu soo qaadano sanadihii ugu dambeeyey tani ma waxay kula tahay inay dhabaha u furayso in sharciga la hor keeno dadka geysanaya dilalka suxufiyiinta tani waxa ay maaragtay dariiqa u furaysaa in saxafiyiintii soomaaliyeed ee gacmaha ka gardaran ku baxay in maaragtay dilayaashii ka dambeeyey dilkooda ay maaragtay waddo u furayso in maxkamad lagu horkeeni karo ah kow iyo in cadaaladii ay bilaabatay oo maaragtay qofkii qof iska dili jiray maaragtay in uu maaragtay fariin ay u noqoto in beritu ka maalin cadaaladu shaqaynayso laismaxkamadaynayo isla markaana maaragtay qofkii dembi ka galay saxafiyiinta soomaaliyeed aan sinaba lagu dhaafi doonin weriye xasan yuusuf absuge dilkiisa ee durbaba waxaa loo qabtay shakhsigan inuu ka dambeeyey muddo kadibna waxaa maanta lagu fuliyey dilkaasi balse wariyaasha faraha badan ee dilalkooda horey ay u dhaceen ma jirto tan iyo wakhtigan dad loo qabtay ama loo hayo amada raad raac intaba marka dhabbahee ayay kula tahay inay ku sahlanaan karto in wariyaashii horey loo dilay cadaalad la horkeeni karo dadkii ka dambeeyay dilalkooda run ahaantii n wax walba waxbay ku yimaadaan ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashankii wariyaal badanaa lagu dilay soomaaliya oo ilaa lixdameeyo kor u dhaafaya gacmo kaga daran ayay ku bixeen tanina maaragtay maadaama wariyaal badan la dilay maantana maxkamadda militariga ay xukunkaas fulisay oo maaragtay ay ay dilaa ka dambeeyay dir wariye ay maaragtay toogasho ku fulisay waxaa meesha ka cad in soomaaliya isbedel ka dhacay in soomaaliya la xisaabtan ka bilaabanayo in soomaaliya xaaladihii ay ku jir jirtay xaalado ka duwan ay hadda gelayso tanina ay dhabaha u xaarayso in cadaaladda lahor keeno dambiilayaashii ka hofeeyey maaragtay wari wariyaasha dilay maaragtay absigu waaba loo soo qabtay maaragtay maxkamadda la waafajiyey laakiin kuwii ka horeeyey oo wariyaasha dilay in ayagana maaragtay maxkamad maxkamad la hor keeni doono cadaaladana lagu fulin doono maalin un waa tahay kasokow ninkaasi maanta xukunka dilka ah lagu fuliyey waxaa isna maanta lagu dilay magaalada muqdisho farsamo yaqaan ka tirsanaa radio muqdisho laguna magacaabi jira axmed shariif xuseen sidee baa dilkan uu dhacay haddii aad bal wax faahfaahina ka haysaan runaantii waa nasiib daro ururka saxasiinta qaranka soomaaliyeedna waa uu ka xun yahay maaragtay dilkaas ku yimid farsamayaqaanka u shaqeynaya raadi muqdisho allaha unaxariisto axmed shariif waxaa saakay lagu dilay gurigiisa banaankiisa isagoo taagan ayaa maaragtay sida warbixinta aan ku helnay dad labisan labiska ardada oo iskuulle u eg ay ku toogteen gurigiisa hortiisa islamarkiina waxaa looga loola cararay isbitaalka kaysanay halkaas oo maaragtay la xaqiijiyey inuu geeriyooday marka allaha unaxariisto ayaan leenahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeedna waxa uu tacsiir dirayaa dhammaan bahda saxaafadda soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday maaragtay farsamayaqaankaas
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim oo loo yaqaana bakistan oo ah xogayaha guud ee ururka nusoj oo uu waramayey sahre cabdi axmed oo washington joogta